salaamayaa ilaa cadda radio daljir miya baryahan waxaan booqasho ku joogay gobolka cayn gaar ahaan degmada buuhoodle iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana ukuurgelayay runtii xaaladaha ay dadka shacabka ama bulshadiihii ay ku sugan yihiin runtii dhulka kan hadda waxaa ka jiray runtii abaar roobkii sanadka ilaahi subxana watacaala barwaaqada ahaa adaa waxaa mooda meelo badan oo gobol kamida inuu soojiyey marka tuulooyinka qaar hadda biodhaan baa ka socda dhulka qaarkiis waa laga guuray oo dhinaca reserve area ethoopia iyo iyo xagga kan nugaasha xigta ayaa dadku kala hayaabeen kormeer aan ku marayay si gudgudiyeedkii gobolka kan khaasatan degmada buurhoodle ee lafdhabar u ahaa wuu jaban yahay mid ku yaala tuulolaya xadanka qiyaastii galbeedka xitaa magaalada buurhoodle oo shan labaatan kilomitr ijtana waa jaban yahay inti dayac weyn weyn weyn baa bulshadaan communitigaan kula kulmay meeshaasi iyo cabasho fara badan oo mar haddii dee ceelkii ama fiigii mar xumaado ama laba xumaado oo dadku isku tashadaan oo ka shaqeeyaan oo kiciyaan marka dambe waa ka hor imanaya marka hawlahaasaa ka jira gobolka
waayahay marka intii marka aad aada ku sugnayd bulshada dabcan waa la kulantay maxay kuu sheegeen baahiyahooda iyo xaaladaha
walaal horta halkan sanad guradii ko iyo laatanaad ee kasoo wareegtay asaaskii degmada buuhoodle waxay ku heshay shaada sharaf ummadda reer puntland guud ahaanna indhahooda ayaa macalin u ahaa oo waxaan ogeyn in xisbiyo ama ururo la degeen gobolka kan laakiin hadda isbedel weyn weyn intii hogaanka dalka qabtay madaxweyne deni iyo axmed karash runtii isbedel weyn baa ka muuqda ma odran karno runtii wax badan baa la qabtay laakiin gobolka kani wuxuu isu diyaariyey wixii ka lumaya ama wixii ka maqnaa puntland kaga maqnaa inay inay helaan waana halkan waa joogay kowdii bisha agost runtii dabaaldeg aada iyo aada iyo aad oo dadka mooralkooda iyo niyadooda aad ka dheehanayso wax wanaagsan baa ka dhex muuqday waxay ii sheegeen baahiyo fara badan inay jiraan gobolka kan runtii guud ahaan gaar ahaan degmooyin way jiraan degmada wudhu oo kale ama degmada hurfadhi oo kale baahiyo waaweyn baa ka muuqda taan qudheeda oo runtii wax qabad la odhan karo waa laga qabtay muddo maadaama magaalo madaxdii gobolka tahay haddana waxa ugu weyn ay ka hadlayeen maanta dadka shacabkaahi wuxuu ahaa biyahay ahayd oo biyahan ceelkan buuhoodle waa ceelkii qasabaadkiisa magaalada waraabin jiray dadka reer miyiga ah ama oo haba u badnaadeen dhinacan reserve area dadka kaga soo aroora ee miyiga ka yimaada dhulkan soomaalida degto ethoopia waxa weeyaan ceelkaas wuu jaban yahay dhowr jeer baa waxa weeyaan hadda bil iyo shan iyo toban maalmood bu naga jaban yahay bay yihahdeen anigu indhahaygaan soo saaray runtii waxaan dareemayaa xoolihii xitaa baadida ahaa weli sidii bay ugu ag wareegayaan baahida biyood unba cabashada ugu weyni tahay waxaad moodaa dhinacyada kale inaanay wax weyni jirin oo dhinaca de muxuu ahaayey kale waxyaalaha kale ee baahida communityga bulshadu ay u baahan tahay inaanay hadda wax weyn oo baahay ka caban lakin waxa ugu badan ee ay ka cabanayeen dadku wuxuu ahaa wuxuu ahaa biyahaas iyo riigagaa fariistay bay ahaayeen degmada awilwood oo aan isleeya insha allahu tacala iyadana aan booqan doono sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan ogahay inaan biyo la-aani ka jirto iyadana sidoo kale horfadhi sidaas oo kale inkastoo horfadhi dhawaan ceeb la qabay hadda hawshiisi dhamaatay laakiin biyihii aan weli la waxaynin oo dararkii iyo kaalmihii iyo haamihii kaydka loo samay laakin biyaa laga helay fiican runtii marka baahidaasaa ugu weyn wixii dadka aan kala kulmayay runtii marka dabcan deegaanada kalena waad sheegtay inaad soo maraysid baahiyo kala duwan oo gobolka ka jirana waad soo aragtay maxaa kuu qorshaa marka adiga maadaama xildhibaanadii gobolka ee dowladda puntland matalaya aa kamid tahay
waxaa ii qorshaysan insha allahu taala horta marka ugu horeysa inaan baaqidiro dowladda puntland hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseeyaan inaan baaqidiro waana u diray insha allahu tacala haddana waa u diraya anigoo janisin ka faa'ideysanaya waxaa qorsho noo ah haddaan maa xildhibaanada gobolka runtii oo xildhibaanada kalena meesha ma iman laakiin way igala socdeen oo inaan baahiyaha soo arko runtii waan ka wada soconay mar walbana waa ka wada hadalnay shaqada raakiin aniga iyo gudoomiyii gobolka ninkale cabdirasaaq nuba inta ugu badan hadda qabanay xildhibaanaduna waa nagu dhinac taagan yihiin anagu dee waxaanu nahay xeerdejin haddaan baarlamaan ka nahay keliya waxaan awood waxaanu awoodnaa inaanu dawladda u gudbino ama hay-adaha u gudbino baahida dadka shacabka ka sheegtaan ama baahida dadku ay sheegtaan runtii laakiin wax kaloo aan awoodi leenahay haba yaraatee de oo aanu hadda rigaga ma kicin karno saan qabo kharashka loo hayo umahayo xildhibaanku waa shacabku matelaa shacabkuna wuxuu wey ku matelayaa wixii uu arkay ee baahaya inuu dawladda ugudiyo insha allah waana rajaynayaa inanka ilaahay in madaxweyne siciid cabdullahi deni iyo axmed cilmi cismaan kaash barnaamijkaas haddii aanu la wadaagno ama aanu u dirno inay wax badan ka bedeli doonaan ka qaban doonaan waayo waxay ballan qaadeen kowdii agost hudadii muxuu ahaayey weyneyd ee sanad guuradii kasoo wareegtay koob iyo labaatan sanad guuradii puntland inuu madaxweynaha madaxweynuhu ballan qaaday inuu dhulkan haamiga ka fog uu wax badan ka bedeli doono qoshooda waana aaminsanahay inuu ka bedeli doono anigoo og inuu haddaba wax badan bedelay oo tallaabada fiican runtii qaaday waana ka rajeynaynaa insha allahu tacaala baahida communitigu hadda ka cabanayaan inuu dawlada beyna ida kena insha allah gobolkaas dadweynaha muxuu aha gobolka degan waxaan u jeedinayaa runtii inay dee la wadaagaan dadka reer puntland wax ka dhexeeya ka shaqeeyaan nabadgelyada ka shaqeeyaan horumarka ummaddu haddii aanay wax qabsanna dee dhibkeeday leedahay oo tidahda ama dawlad ama hay-adda wax ku sugan ayadana waxaan leeyahay iyo aada awalba wax u qabsanayseen waxyaalo fara badan oo indhahayga aan ku arkay oo kudhiina bulshadu qabsatay inay qabsadaan oo halkaa ka suwadaan runtii una arko tallaabo wanaagsan oo dadku ay horey u qaadeen